haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaaraysa islamarkaana nala socodsiinaysa cashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan ku saabsan haweenka iyo shaqo abuurka gabdho badan oo soomaaliyeed ayaa deegaanada ay degan yihiin ka abuura fursado shaqo oo dumar badan ay ka helaan dhaqaale ay ku daboolaan baahiyahooda aasaasiga ah goobahaasi waxaa ka mid ah xarumaha qurxinta dumarka oo maalin waliba ay u shaqo tagaan dumar badan oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee gudaha soomaaliya magaalada boosaaso xarun lagu qurxiyo dumarka ayaa waxaa maalin waliba u shaqo taga gabdho ka badan toban maamulaha iyo aasaasaha xaruntaasi roodo axmed maxamed nuur ayaa waxa ay ka waramaysaa sida ay ku aasaastay xaruntan anigu meesheed waxaan furay labada kun sagaal iyo tobankii bishii afraad lix iyo labaatankeedii meesheeda waxaa waxaa la dhahaa waa koofteen rooda meel beauty salon baa la dhahaa waxay ku taallaa magaalada boosaaso aagga dekeda waa meel gabdhaha lagu qurxiyo lagu dhaqo aroosyada lagu hagaajiyo maxay ahayd aroosyada lagu dhigo oo yar le soddon qof qaada marka waa goob isku dhan lamaanihii baa imaanaya gabadhii baa la qurxinaya hoolkii arooska lagu dhigayn waba ku agyaallaa marka iyagoo dhamaystiran xafladooda waxooda dhamaystirtay bay tegayaan gurigooda aadayaan galbi qalabkan ay xirtaan dumarka markay arooska yihiin oo kale taashkaa la xiran jiray maryo cadoo la a waxaa hayaa dharkii aroosyada taashashkii hidiyi dhaqankii sadadkii modelka ugu dambeeya dhisaynku raban qofka u dalbaa toobabka wax walbo oo aroos oo dhamaystiran waa hayaa marka macaamiishaada noocyada ay jecel yihiin waa kuwe ee loo badan yahay ay qaataan macaamiisheeda aroosyada waxay xirtaan taasashka dadadka hidiye dhaqanka qof baa wuxuu xiranaya hal taash badanaa dadka waxay xirtaan shan shay shantaas shay waa laga kireeyaa waa laga soo qaadaa gabdhaha lagu daraa hadday hoteelo ku dhiganayaan hadday meesha ku dhiganayaanna waa laga siiyaa waa laga dhigaa waa gartay marka dadku noocay u badan yihiin ma kuwii hore ee waagii hore dadku xiran jireen ee marihii cadcaddaa ee taashkii caddaa mise dadka waxay hadda aada u xiiseeyaan qalabkan laga tolo ama laga sameeyo dharka hidaha iyo dhaqanka gabdhuhu waxay la socdaan aroosyada instagramka caalamkay la socdaan waxaa la xirtaa dhar sajaariya oo dabajiidyo ah jiidyo dhaqanka oo dhisayno loo tolay oo sabab camal laga dhigo dabada loo jiida iyagana taashash marba moodal sanad walba waxbaa soo baxaaya sanad walba wixii soo baxay dadka cisaan kee hadda loo badan yahay ay gabdhuhu u badan yihiin dharka ay gabdhaha u badan yihiin haddeer waa dharkaa sajaariga oo aroosyada lagu tago iyo hidiyi dhaqanka macaamiishu isku mid ma ahan kuwo waxbay raadinayaan dad baa ku imaanaya aroos baa ku imaanaya faamiligiisa o dhan buu kaaga labisaaya qof baa ku imaanaya aroosyada keliya aa labisanaysa waa qof walba waa jiiskiisa wuxuu rabuu ka samaysanaya meesha xarunta qurxinta ee ay maamusho roodo waxa ay dhinaca kale dadku usoo beegsadaan fududaynta qabashada xafladahooda arooska faadumo ayaan weydiiyey sida uu ku yimid hindisaha ah in goob lagu qaban karo xafladaha aroosyada ay ku lamaanayso xarunteeda qurxinta dadkaa ku imaanaya waxay ku dhaaan waxaan rabnaa guri oo kale aroos ka rabnaa inaan ku dhigano guriga waana laga soodeynaya dhibaatan kala kulmeynaa meelaha aamno male aan waxaa ku dhigan xafladahoo kale marka meesha aan deganaa waxay tahay dabaq hoosna hool ah korna afar qol marka meeshiina waad karaysay dadkana way ku nabadgelayaan marka arooska dadkiina waa lagu qurxinaya waana ku nabadgelayaan inta ilaahay u qoro alxamdulilah meeshu waa naga badan tahay aniga iyo inta islaama igu xiranba keligay kuma nooli yaa kula shan iyo toban qof oo shaqaalaa meesha kasoo howlgasho oo maalin walba qutulyoonkooda ka qaata qofka ugu yarta dabadiisa doolar tobankiisa doolar shan iyo labaatankiisa doolar wixii ilaahay ka siiyo oo gabdhaha weliba rag kama shaqeeyaan dumar baa ka shaqeeya gabdha dhalinyaraha jaamacada dhigtaa ka shaqeeya marka shan iyo tobanka gabdhe meesha ka shaqeeya iyo adiga marka lagu daro lix iyo tobankiinaba meeshaasaad quudataan oo ilaahay idinka risaaqaa meeshaasaa naga badan alxamdulilah meekabki baa la marinaya cilaankii baa la marinaya gabdhihii baa la dhaqayaa dadkii baa lasoo dhaweynayaa qayb baa aroosyada u labisaysa qayb baa timihi hagaajinaysa midba jihu ku mashquulsan yihiin tusaaloo kale haddii qofka uu rabo isagoo socduu iska soo galo oo uu rabo in cilaan loo saaro madaxii loo dhaqo loo hagaajiyo ciddiyihii loo qorqoro la qurxiyo waxaasoo qurxina qofka isagoo isku faraxsan marka uu meeshaada ka tegayo imisuu kusoo xisaabtamaya qarasha adugu cidiyaha iyo cilaanka iyo meekabka iyo maaragtay arooskaas macaatimaha aroosada loo hagaajiyo labaatan doolar waa ku qanacsanahay alxamdulilah rabbilcaalamiin meesheeda waa meesha ugu caansan magaalada ma jirtaa ma jirtaa roodo maalin aan albaabkaaga qof macmiila uusan soo gelaynin ama uusan hore usoo gelin ma dhacday weli maya maya ma dadki waba iska socdaanba dumarka hadda isqurxinaya korkoodaa loo diraa haye maalinta ugu yar tahay shan iyo toban qof labaatan qof baa imaanaysa faadimo cabdiweli maxamed waxa ay ka mid tahay gabdhaha nolol maalmeedkooda ka hela xaruntaasi waxaana ay sheegaysaa in goobtan ay u soo shaqo tagto marka ay jaamacadda ay dhigato ay ka soo baxdo barqadii oo ay ku faraxsan tahay hawsheedan aad iyo aad yani waxbarasho markaa gelin waxbaan bartaa gelinna waxaan usoo shaqo tagaa meesha tan kolfeerkaan ka shaqeeyo gelinka hore oo kale jaamacad baan dhigtaa ilaa iyo shan saac shan saac marka aan kasoo baxo toos baan usoo baxaa waxaan imaadaa goobta shaqada waxaan galaa shaqadeeda ilaa iyo habeenkii saddex saac afar saac inta weliba igu eg tahay shaqada aan gabagabeeyo markaan dhameeyo shaqadeeda xaafadeeda kaleba tagaa aniga oo la tegay wixii aan soo shaqaystay oo aan helay oo iskaga kaafiyo oo waxbarashada imise saacadood baad saaloonka Haddii ahaa- joogtaa waxaan joogaa shan saac oo yacni waxay tahay barqo koo iyo tobanka baan soo galaa ilaa iyo aan saddex saac oo habeenimo Een, waxaad sheegtay in subaxii iskuulka markaad ka soo baxdo een, barqadii Jaamacadda.
ilaa habeenkii jaamacadda inaad ilaa habeenkii shaqayso marka waxbarashadaadiina goormaad samaysaa howlihii iskuulka asaamentiyadii lagaa rabay waxaan sameeyaa wixii ka dambeeya saddex saac een, ama afar saac baan ka baxay shaqadii oo fiidkiya gurigaan tegayaa haddii aan tago waxaan sameynayaa een, waxaan diyaarsanayaa berri waxbarashada gu- wax- ee, maadadii igu lahayd wixii aan qaadan lahaa berri yacni waxaan berri la tegi lahaa waan diyaarsanayaa ma diyaarsaday waan seexanayaa shanta markii salaada ee, yacni salaada haddaan ku kuma noqonayo markaasaa waxa iga akhrisaa ogaha marka waktigaagii aad baad u Markay beeqaansatay adkeynayso.
si aad una shaqaysato waxna u barato una shaqeyso waxna u barto mid ka mid a gabdhaha qurxinta usoo doonta xaruntan ayaa ii sheegtay in ay si joogto ah qurxin ugu timaado xaruntan raan iyo makeup iyo timadhisid baan usoo aada walaal markay kuugu horreysaa timaadaa mise waa kuu joogto inaad hawshaas aad Way- waa ii joogto wax badan baan ku xirnaado muddo laba sana marka mar kastoo cilaanka uu kaa dhaqmo iyo marka madaxa uu u baahda in la hagaajiyo la qurxiyo mar kasta waad timaadaa goobta qurxinta ha mar kasta waan kusoo noqdaa oo yani aan u baahdo maxaa marka kugu soo celceliya maxaad u rabtaa in een, waxaasoo qurxina laguu sameeyo ood lacag ku bixiso wallaahi waa iska jeclaystay aan inaan timaha ka dhisto timaha dhaqideeda iyo waa maahan inaan timo dhisid iyo maxay make up iyo cilaanba aan u imaadaa markaan aroos u socdo oo kale aan timaha dhistaa haye marka waa kaas cilaanka iyo dee maxay haysay make upkana marka sawiraan u socdo meer iska caadi ah marka adoo faraxsan baad ka baxaysaa markaad timaadaba ha insha allah walaal markaa naftas faraxsanaan ka baxaa
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan waanu kusoo qaadanay haweenka iyo shaqo abuurka intaan mar kale kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo